magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle waa magaalo dhulbereed ah sanad walbana laga soo saaro dalagyo aad u kala duwan iyadoo ay jiraan beeraley aqoon durugsan u leh beeridda dalagyadaasi ah mid ka mid ah beeraleyda ku sugan tuulooyinka hoosmaada magaalada jowhar ayaan ka wareysanay sida lagu horumari karo beerista dalagyada kala duwan intaan iyo inka badan aada iyo aada umahadsan tahay runtii marka la yidhaahdo tacabka dhulbeereedka dadka soomaaliyeed ama gaar ahaan dadka deegaanka hortanool gobolka shabeellaha tahay degmada jowhar waa taariikh ahaan iyo macluumaad ahaan xogta waxaa loo hayaa inay yihiin dad beeraaley ah beeraha dee ku nool deegaankana dawladda ay ka noolay jirta soomaaliya oo dhan dhinaceeda kale micnaha tacabka meelahan ka baxo laakiin duruufaha jiro iyo durubaleenaadka jiro inta aanan ka hadlin maanta duulka annaga aan ku leenahay tacabka sare uqaadidiisa waxaan xoogan haynaa muddadan dambe saddexdan sano iyo labadan sano ugu dambeeyey guud ahaan tacabka dhibaatooyin badan aad yimid oo laba xaaladood isugu jiro mar ay dhacdo biyo la-aan runtii oo beerihii wax lagu tabco oo biyo ilawahaayo waxaa jirtoo kale mar haddii beerihii la tacbo horta guud ahaan roobkii waa baaqday ilaahay nimcadiisii marna waxaa jirto fatahaad ziyaadaha oo kaweyn yani fatahaadihii la bartay ama kaweyn kuwii beeraha lagu tabci jiray daraka saddex sano in ay socoto beerihii la tabcay ay ku owhayaan ayagoo hectars iyo malaayiin yani hectar isugu jiro oo kuwa bari jiro iyo kuwa ha u badnaadayo dhinacan aan dhahay waqooyi maadaiyad iyo kumaa laga tabco jeenka ku aadan marka runtii annaga doorka dhalinyarada markaan u imaado doorka dhalinyarada waxa waaye horta beer beeraha tabcan marki la yidhaahdo inta isku hami maaha leanna annaga waxaa naqaanaa dada ninka hididkiisa horo oo deegaankana waxa uu ku tiirsan yaha waxaa ah in beera tacabka iyo xoolaha dhanka kale maxamed faarax oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda zamzam faraceeda degmada jowhar ayaan wax ka weydiinay horumarinta beeraha run ahaantii anaga horta jaamacadda zamzam university of science and technology qeyb ka nahay jaamacadda zamzamna run ahaantii ardayda waxbay bartaa ardayda waxay ka saacideysaa hababka casriga modern farminka ama waxbeerashada casriga ayay aad iyo aad uga saacideysaa waxyaabaha casriga challengeska iyo caqabadaha jiro ee cudurada cayayaanka wax lamida sidii loola dagaalami lahay sidii nafaqadii beertii loo nafaqay lahay abuuro cusub oo aan deegaanka hore uga jirin oo aan keenay oo aan ku tijaabinay oo tijaabo guuleysatay ay markhaati ka yihiin wasaaradaha kala duwan ee maamulada hirshabeelle galmudug ilaa wasaaradda waraabka iyo beeraha heer federaalba ay nagu soo booqdeen xarunteena kambaskeena beejka wasaaradana ay yaalaan abuuro cusuba jaamacadeena ku tijaabinay ardada waa barnaa beeraleydana mar walba ku casuunaa inay ka qayb qaataan inay noo imaadaan inayna soo booqdaan daawooyinka qaar ee cudurada ay uga hortegi karaan ee cayayaanka waa siinaa talabixin waa siinaa badanaa beeraleydu caruurta jaamacadda dadka dhigto yani ardayda jaamacadda dhigato waalidiintooda u badan yihiin waalidiintooda ka waalid ahaan iyo ka macrifa ahaan iyo aqoon ahaanba waa noo imaadaan siyaabo kala duwana u saacideynaa haddana projecti hay-ada aan la fulinayna jaamacaddeena ka socdo oo maxay ahaytoy oo lagu baraayo ilaa konton arday yani konton beeraley ah ayaa lagu barayaa sidii ay beeraha casriga modern farminka sidii ay uga gudbi lahaayeen oo wax ay uga bara lahaayeen hadda tabarkaas oo ka socdaa projectkaas hay-ado heer caalamiya iyo hay-ado dalka ah iyo jaamacadda zamzam isla fulinayso marka barnaamijyadaasoo dhan ayaa socdo jaamacadduna siyaabo badan ayay bulshada u taabataa una caawisaa sidoo kale jaamacaddu ardada waxyaabahay baratay inay cambaska la fadhiyaan kulama dardaaranto inay extension sameeyaan oo ay u tagaan beeraleyda oo beeraleyda mararka qaar daawooyin cudurada ay kula dagaalamaan mararka qaar ayay siiyaan ardaydu talabixino kala duwanay siiyaan marka si siyaabo kala duwanba si toosa iyo si dadbanba beeraleyda hirshabeelle kaas ahaan beeraleyda magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle si dadban iyo si toosaba waa u taabanaa oo talooyin iyo maxay ahayd tusaalooyinba waa siinaa dhanka beeraha ah kuliyadda beeraha ee jaamacadda zamzamna arrimahaas iyo arrimo lamida ayay ku howlan tahay oo ay qabataa mar walba magaalada jowhar iyo deegaanada hoosmaada ayaa u badan dhulbeereed walow waayaha dambe hoosu dhac laga dareemayo taasi oo ay beeraleyda ah degmada jowhar ku sheegeen caqabado kala duwan oo ay la kulmaan